Faadumo Maxamed Cilmi oo ka mid ah gabdhaha ardayda ah ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa abuurtay fursad ganacsi si ay nolosheeda uga maareyso iyadoo magaalada ku iibiso dharka ay dumarka xirtaan iyo shoobinka ay isticmaalaan dumarka. Ganacsigeeda ayay kasoo bilowday meel hoose iyadoo ku iibin jirtay gurigeeda iyo hab online ah waxaana markii dambe ay furatay dukaan ay dadku ugu soo hagaagaan. Raadiyo Beerlula ayay uga warantay sida ay ku bilowday ganacsigeeda.
ganacsiga kolley hadda dad ay aaminsan inuu ganacsiga meel weyn laga bilaabo inuu yahay laakiin ma ahan inaan laba shay haddaad soo dhigta ama saddex shay ama hadda xitaa dukaan inaad furatid muhiimadda ma ahan hadda waa la hormaray social media baa jirto social medias baa waxaad ku- aa ku iibsan kartaa adoo xaafadda alaabtaada kuu taalo oo kira kaa bixin qaab online aanay ku bilaabay onlinekii whatsappkii gabdhaha asxaabta iyo dadka guruubyaha isku dhowaa maxay ahayd u dardiri jiray markaas xoogaa igu soo kobcay haddana alxamdulilah dukaan baa magaalada igu yaala carwa baa ii furan Laka- laakiin alxamdulilah aniga maanta waxaa dhihi karaa caqabadii waa soo maray waana soo dhaafi jiray si loo soo dhaafobo waa kusoo dhaafi jiray alxamdulilah badanana maxay maadaama horta aniga online ku bilaabay waxayga maxay ahayd qofka markuu wax lacagtii soo diyo wax saas oo kale maalinka dambe ama bajaaj oo kale aan la heshiina bajaajkaas aad dadka geegee jirtay oo markaa maxay bilowgay markay ahayd caqabadii ma badnin muhiimadda dadka badan anaga soomaalideen waxay ku fikirtaa jaamacadda markay ka baxda inay sh- ay shaqo raadiyaan hay'ad ha ahaato ama isbitaal ha ahaato ama wax kastaba ha ahaato inay waxaas raadiyaanay ku fikiraan laakiin muhiimadda waxaa waaya inaa maxay ahayd adigoona sha- qof u shaqeyn oo adiga shaqaysan kartid naftaada u shaqaysan kartid inaa marka hore xoogga saartid Ganacsiga ay abuurtay gabadhan ayaa tusaale u ah sida ay gabdhaha u shaqaysan karaan iyagoo arday ah kana bilaabi karaan meel hoose ganacsigooda.